anigu ah nabadaan xuseen maxamuud xuseen ah xildhibaan golaha deegaanka degmada gaalkacyo waxaan rabaa xoogaa yaroo kooban oo warbixina inaan bixiyo halkan waxaan ku joognaa xildhibaano raba inay ka hadlaan waxyaabaha ka jira golaha iyo wixii bulshadu ka tabanaysay golaha xeerka iyo wuxuu ahaa in saddexdii biloodba lala wadaaga bulshada gaalkacyood wixii ka socda degmada wixii baa suuro geli waayey waxaan rabnaa arrintaas baan rabnaa inaan ka hadalno haddana waxaan kusoo wareejinaya axmed burjeeb xildhibaan axmed burjeeb asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad buu mahadsan yahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin walcaqabatu lmuttaqiin walaa cudwaan illa calaa daalin waashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu anna sayidina wa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabicuhum biixsaani ilaa yowmi ddiin wabacd waa salaamayaa shacbiga reer gaalkacyood oo aan wakiilka ka nahay dhammaantood meel kastoo ay joogaan ganacsato culumo dhalinyaro cid kasta qeybaheeda waa salaamayna waxaynu maanta halkaanu waxa weye inaynu maadaama aadna doorateen oo aanu wacad ilaahay ku marnay inaan ummadda u shaqeynano kitaab qur-aan aan horteedna la ku mariyey inaynu idiin soo gudbino wixii degmada labadii sano aanu hadda wakiilka ka ahayn wixii ka qabsoomay aad baa waxaan uga xumahay wax deeqaa oo dowladaha ama shakhsiyaadka ama hay-adaha aan saaxiibada nahay laga helay ama solar ha noqoto ama waddo ha noqoto mooye wixii ummadda laga qaaday inaysa ku noqonna aad baan uga xuna waxaan rabaa halkaa inaan ku soo bandhigo bayaan bayaankaas ama baaqaas waa dukumiinti aan u gudbinay waxaan sidoo kale u gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ogeysiin baan siinay gobolka waa warqadda waa u gudbinay waxaana gudbiyey aqlabiyadda golaha deegaanka degmada gaalkacyo ujeedo dhaliil iyo iyo cabasho ka dhana guddiga fulinta annagoo xubnaha hoos ku xusan ee ka tirsan golaha deegaanka degmada gaalkacyo waxaan halkan ka caddaynaynaa in waajibaadkii iyo hawshii loo xilsaaray guddiga fulinta degmadu ay gudan waayeen oo dastuuriga ahayd ayna ku fashilmeen hogaamintii golaha fulintii go-aamada golaha iyo maamulidii dowladda hoos waxaan halkan ku caddaynaynaa inay galeen saddexda qodob ee soo socda oo buddiga u ah waxyaabaha xilka uu ku waayi karo qofka mas-uulka ugu sarreeya degmada ku-xigeenkiisa iyo xogayuhuba kow waxay jebiyeen dhammaan sharciyadii iyo qawaaniintii degmada labo waxay dhunsadeen dhaqaalihii iyo miisaaniyaddii degmada saddex gudasho la-aan waajibaadkii dastuuriga ahaa waxaan rabaa qodob qodob walba oo ka mid a saddexdan qodob inaan hoos u galo qodobka koowaad oo ah jebinta sharciyada qodobkiisa sideedaad fiqradiisa labaad xeerka low number seven ee wuxuu kalfadhigii golaha deegaanka oo lagu xiray sharci darro iyadoo golaha aqlabiyadiisu waxba ka ogeyn gobolka wasaaradda iyo bulshaweynta degmaduna waxba kala socon b mashaariicdii iyo qandaraasyadii oo lagu tigrifalay golahana aan la horkeenin c fulinta oo aan fulin dhammaan go-aamadii golaha d soo celinta guddigii joogtada ee goluhu kalsoonidii kala noqday e bullootooyin lacag qabasho been abuura ama faalsaa oo ay fulintu samaystay iyadoo aan wasaaradda maaliyaddu waxba kala socon qodobka labaad oo xilkiisa uu ku waayi karo guddoomiyaha ku-xigeenka guddoomiyaha iyo xogayaha dowladda hoose oo laisku yidhahda fulinta degmada dhunsashada lacagta qodobkiisa afartan iyo sideedaad fiqradiisa koowaad qodobkiisa afartan iyo sideedaad fiqradiisa koowaad ayaa ka hadlay ee waxay sameeyeen waxaa si ulakaca loo loonsaday dhammaan dhaqaalihii iyo miisaaniyaddii ummadda waxaa si ulakaca loo burburiyey habaraaci iyo shuruucdii miisaaniyadda degmada waxaa wasaaradda loo gudbiyey miisaaniyad miisaaniyad khaldan ayadoon golaha lasoo marin qodobka afartanaad firqadiisa toddobaad xeerka loo number seven waxaa la waayey shan boqolkiiba oo ah lacagtii musiibooyinka ee degmada loo degmada u qoondoosay oo miisaaniyaddeeda ku jidhay oo dhan dhowrkii bilood ugu dambeysay toddoba boqol iyo toddobaatan iyo shan milyan taas waa la dhacay horey lacaga ka horreeya oo musiibooyinka degmada u qoondaysay oo la dhacay waa jiraan laakiin hadda waxaynu soo qaadanay dhowrkii muxuu ahaa lacagihii ugu dambeeyey waxaa la dhaca mushaarkii shaqaalaha iyo gunooyinkii oo dhan shan bilyan afar boqol iyo lixdan milyan oo shilin soomaaliya oo ah toddoba bilood iyo wax ka badan waxaa la dhaca oo la lunsaday lacagtii qoondada nabadoonnada oo dhan toban bilood afar boqol iyo siddeetan milyan oo shilin soomaaliya waana nasiib darro weyn waadna garan kadhaa meesha nabadoonnada degmada la dhigay iyo sida loola dhaqmayo lacagtaanu waxaan ugu talagalay nabadoonnadu inay ku xaliyaan arrimahooda arrimaha ee ku saabsan arrimaha maamulka ay kala shaqeynayaan oo horumarka horumarka sidaa daraaddeed teleefanadoodii iyo beriborkoodii oo dowladdu ugu talagashay weeye ayadiina waxaa la weydiin doonaa haddii aan la idmo duqa degmada gaalkacyo lacag dhan siddeed boqol iyo konton kun oo ah mashaariicdii iyo qandaraasadii oo aan lahayn wax xisaab celina lacagta intaa faraha le xisaab celinna looma samayn qodobka saddexaad oo xilka qofku waayi kara waxaa ka mid a xil gudasho la-aan qodobka afartan iyo saddexaad fikradiisa koowaad xeerka low number seven fulinla-aanta e fulinla-aanta go'aamada golaha b ka warqabid la-aanta xaaladda amni ee degmada c kontarool la-aan dhammaan howlaha iyo shaqaalaha degmada fiiro gaara muddadii asbuuc asbuuca dhammeed ama ka yareyd oo duqa degmada gaalkacyo ka maqnaa degmada gaalkacyo waxaa ku-xigeenka degmada iyo ku- ee, iyo xogayaha dowladda hoose oo ah ee, madaxdii ugu sarreysay degmada ay lunsadeen lacag ka badan afar boqol iyo konton milyan oo shilin soomaaliya lacagtaasi waa lacag ka- waa lacagga ku dhow soddon kun oo doolar iyo wax ka badan gunaanad annagoo ah xildhibaanada heer degmo waxaan halkan ku caddaynaynaa kuna wargelinaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan sida nabadoonnada isimada degmada maamulka dowladda heer gobol heer wasaarad iyo heer qaranba in guddiga fulintu degmadu gaalkacyo ay ku fashilmeen mas-uuliyiint mas-uuliyaddii ay ummadda u hayeen waxaan si gaara u wargelinayna ugu wargelinaynaa ugana codsanaynaa in wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta remiyigu ay sida ugu dhaqsaha badan wax uga qabtaan una soo faragashaan arrimaha xasaasiga ee ka taagan degmada gaalkacyo inta aysan degmadu burburin ama xa- ama inta aysan ka sii xumaan xaaladdu waxaa ku siixan bayaankan aqlabiyadda golaha oo ah saddex iyo toban xubnood iyo wixii ka badan golaha hadda jooga degmada dangaalkacyo oo ah shan iyo labaatan xubnood aad baa u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu